ganacsatada suuqa lo'da ee gobolka wajeer ayaa ka hadlay dhibaatooyin ka haysta xagga ganacsiga iyagoo warbaahinta la wadaagay arrimo badan oo ay ka cabanayaan waxay sheegeen in guud ahaan uu hoos dhac ku yimid xaggii iibka lo'da maadaama ay roobla'aani ka jirto soomaaliya oo ay xooluhu uga imaanayeen iyo gudaha kenya oo ay u iibgeynayeen waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada oo ka cabanaya arrimahaasi
lagagaabaa la dhahaa dadka baacmustirka oo suuqa xoolaha ka shaqaystaan ka mid ahay bismillaahi marka dee saaka suuqa haddaadna waraysateen suuqa saaka aad u hooseeya oo ay ka mid tahay xoolihii saaka la keenay roob la-aanta kolley noqotaa wixii noqotay amar ilaahi iska jira kolley looda suuqeeda saaka waa aad u jaban yahay neefneefka dhiiglana xooga lacag le neefneefa lagala bixihaya annaga hadda ganacsata ahaan waxaan nahay xoogaa dhibaan haya wax badanna waa sheegnay waxbana lagama qabto suuqa waxaa naga haya dhib wax badanna waa sheegnay suuqa hadda suuqaga aan geynaya xoolaha aad looguma rabo xoolaha dadka naga gadanaya meeshay geynayeen yaa kasoo abaar ah voy bay geynayeen voyna waa hadda waa ma fiicna roob kuma dhaca hoos dhaca imaaday xagga suuqa waa dhacsan yahay sababtana waxaa waaye dhulka diraacda waqtiga kulul waqtiga kulul yaa keenaya waxay kaloo cabasho ka muujiyeen maqnaanshiyaha adeegyo badan oo aasaasi ah oo uu u baahan yahay suuqa lo'da ee wajeer iyagoo sheegay in canshuur laga qaado aan waxba loogu qaban suuqa ma laha meel harsada ma laha garaash xoolaha la geliy ma laha masquul ma laha ceel biyeed ma laha looda ayadoo qatina imaani ayadoo qatina haddana ay bixi meel laga raran ma laha garaash garaash yara ku yaalla oo laba gaari saddex gaari hadday imaado isdaba istaagayn saacad oo yar oo isagana aan aan dayactirnayn oo dayactir aan aan lahayn oo dayactir u baahan waana yaryahay marka annaga canshuur waa nagala qaada laakiin waxba noo lama qabto isqul ceel weliba xoolaha suuqjooyinkooda wax nagala qabtaan rabnaa adduunka xoolaha wax baa la qabtaa meel kastoo laga imaado waad arkaysa loodan waa saaka tuurun shilin wax dhaha lalaay meelo dheerdheera laga soo safray loodu way ooman tahay dhibaato intay ahaan karta kolley meeshii ugu dambaysay taagan tahay soomaalida ayaa inta badan ah xoolo dhaqato kuna tiirsan dhaqashada xoolaha saddexda nooc geela lo'da iyo ariga soomaalida degto gobolka waqooyi bari ee ku hoos jira gumaysiga kenya waa kuwa ku tiirsan dhaqashada xoolaha waxaana ku yaalla suuqa xoolaha ee ugu weyn bariga iyo bartamaha afrika kaasoo ay u soo hiigsadaan ganacsato badan oo ka kala yimaada afrika si ay xoolaha halkaasi uga iibsadaan geesta kale dadka ku nool wajeer iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa waxay wajahayaan biyola'aan baahsan iyo adeegyadii kale ee asaasiga u ahaa dadka iyo duunyadaba ayadoo dadka ku noolla maamulka ka jira halkaasi ku eedeeyeen inaysan soo gaarsiin lacago ay soo dhiibeen jaaliyado soomaaliyeed si xaaladda haysata ay uga samata baxaan